kulanti wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa idinkiinba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadka barnaamijka caafimaadka ah laba waxaan kusoo qaadnaa barnaamijyo ama qodobo aanu isleenahay waa kuwo ay ka faa'iidaysan karaan dadkana dhegaysanaya qodobkan maanta halkan inoogu hayaa waa telefoonka ama taleefanka gacanta intee dhibaato la eg ayuu u geysan karaa dadka isticmaalo hadday noqoto cudurada uu sababi karo ee la dhaho brain tumarka ama madaxa kansarka ku dhaca culummada sayniska ayaa in badan waxa ay ka digayeen intii uu suuqyada kusoo farabadastay isticmaalka telefoonka in uu waxyeelo u geysan karo maskaxda kaasoo sababi kara in uu madaxa ku rido waxa loo yaqaano kansarka telefoonka ayaa wuxuu isticmaalaa ama uu soo saaraa waxyaabaha radiationka la yiraahdo kaasoo culummada sayniska ay u nasteexeeyaan in uu keeni karo waxa madaxa ku dhaca ee loo yaqaano brain tumarka halka qolyaha taleefanada sameeya iyo dowladda mareykan ay leeyihiin taleefanka gacanta ilaa ay haatan wax caddeyn ah oo na tusayo ma jirto in uu sababi karo cudurada kansarka madaxa ku dhaca haddaba si loo kala ogaado in taleefoonka gacanta uu sababi karo maskaxda tumarka brain tumarka iyo in kaleeta ayaa waxaa la furay daraasad lagu baarayo bal in uu taleefanka gacanta koosgareeyo brain kansarka iyo in kaleeto daraasada dan oo lagu qasiray ama lacagti ku baxday ay dhammeed afar iyo labaatan milyan dadka ka qayb qaata daraasadanna waxay gaarayeen in ka badan toban kun oo qof oo ku dhaqan in ka badan saddex iyo toban wadan daraasadan oo la magac baxday interphone ayaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey waxaana ama natiijadeedii lagu daabacay joornaal oo soo baxay bisha tan may toddobiyo tobankeedii daraasada tan ayaa waxa ay socotay in ka badan afar sano daraasada ayaa natiijadeedii waxa ay soo saartay in ay wax caddayna u haynin in taleefonka gacanta iyo brain tumarka ay wax xiriira ka dhexeeyaan waxaa kale oo ay soo saartay daraasadan in dadka isticmaalka taleefonkooda uu aada u badan yahay markay eegeen ten percent in boqolkiiba afartan ay halis ugu jiraan in ay cudurro madaxa ah sida brain tumarka ay ka qaadi karaan halka kaleetana waxa ay warbixintan ay sheegta dhinaca kaleetana dadka aan taleefonka aan saas badan u isticmaalin in ay aada uga sarreyso maskaxdooda ama cudurka ku dhicitaanka brainka uu aada ku yaryaha marka la barbar dhiga dadka taleefanka guryaha isticmaalo haddaba daraasadan iskhilaafsan ayaa waxa ay soo jiiday in labada qol ee labada dhinac u kala doodaya ee midba ku murmaan in ay arrintoodu saxsan tahay qolyaha taleefanada gacanta soo saara ayaa waxa ay sheegeen in daraasadu ay ka hadleyso ama ay soo saartay haddii si caadi ah loo isticmaalo telefoonka in uu wax faa-iido u leeyahay dadweynaha halka kaleetana dadka u dooda consumeriska ama dadka caadiga ahna waxay sheegeen in riskiga ama khasaaraha ama dhibaatada uu leeyahay telefoonka aysan ahayn wax inaba layska indhatiri kareeto haddaba daraasadan ayaa waxay u isticmaasha ama ay eegta dadka sida xadka dhaafka u isticmaala taleefonka in ay eegayeen dadka isticmaala maalintiiba soddon daqiiqo halka haddii loo eego maalmahan isticmaalka taleefanka u qofkiiba ka batay in ka badan nusu saac inuu isticmaalo haddaba dadka kasoo horjeeda warbixintan ayaa waxay sheegayaan in maalmahan isticmaalka telefoonka in ka badan hafan hour aysan ahayn wax caadi ah dadka badanaaba ay isticmaalaan saacad ama labada saac maalintiiba haddaba dadkaasi ayaa waxay ku talinayaan in daraasad kaleetoo dheer oo tifo tiran la sameeyo si loo ogaado waxyeelada uu telefoonka u yeelan karo maskaxda waxaa lagu soo waramay adduunyada aynu ku dhaqannahay in ka badan afar dhibic lix bilyan oo qof in ay isticmaalaan telefoonka dadka ugu fara badan ee isticmaala ayaa waxay ka degan yihiin wadamada shiinaha iyo indiya kuwaasoo lagu qiyaasay inay yihiin hal dhibic laba bilyan oo qof haddaba takhaatiirta ayaa waxay sheegayaan in maadaama ay warbixintani ay wax cad ayna soo saarin waxay kula talinayaan dhammaanba dadka taleefanada isticmaala in ay taxadar muujiyaan maadaama wax cad loo haynin in telefoonka uu keeni kara dhibaato iyo in kaleetaba inta aan barnaamijkan barnaamij la mid aan dib isugu maqli doono anigoo cabdilaahi shiinaah waxaa idin lehay sidaasi ismaqal dambe oo xiiso leh